ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
kuma habboona qof inuu alla siiyo kitaab iyo xukun iyo nebinimo markaas uu ku yidhaahdo dadka ii noqda addoomma halkii alle wuxuuse halkii taa yidhaahdaa ahaada caabudayaal rabbi kitaabka aad baraysaan dartiis iyo waxaad akhrinaysaan